barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa salaasa waana labiyo tobanka bisha noofembar sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro si iskaa wax u qabsa u wacyigelinaya dhallinyaro kale gudaha magaalada jabuuti ee waddanka jabuuti waxyaalo badanna qabanaa ayaa ka jirta maxaa toola caafadda dhexdeeda muddo lix bilood oo dhammaan ka shaqaynaynay dhinaca nadaafadda waxaan kaloo qabanaynay dhinaca waxaan ka wacyigelinaynay allahuma astacaan biyaha wasakha sidii dee looga macaamuli lahaa waxaayoo dhan sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan dhallinyaro gobolka sool ka fuliyey nidaamka soolarka ee tamarta qoraxda lagaga dhaliyo
inta barnaamijka uu socdo waxaan ka maqnayn kaalimaha heesaha wanaagiyo dhalashadeenna waqay anna xoorimayo walaalkay dhimashadiisa war wuxuu waafaysan maayo
heestaasi iyo weliba heese kale iyo weliba dhinacii wararka ugu dambeeyey ciyaarahaba inta aan idaacadda ku guda jirno ayaad dhegaystayaal maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ciidamada israa'il ayaa weerar ku qaaday maanta gaza halkaas oo ay sheegeen inay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan kooxda islaamik jihaad ee filistiiniyiinta war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare benjamin netanyahu ayaa lagu sheegay in baaxa abu el cata uu mas-uul ka ahaa dhowr weerar oo loo adeegsaday gantaalo oo lagu qaaday israa'il bilihii dhowaa kooxda islaamik jihaad ayaa sheegtay in weerarkaasi sidoo kale lagu dilay xaaska abu el cata iyo halkaasina ay ku dhaawacmeen caruurtooda kooxdaasi iyo kooxda kale ee xamaas ayaa wacad ku maray in ay aargoosi samayn doonaan kadib weerarkaasi ay kooxaha midsidiinta ee filistiiniyiintu waxay dhowr gantaal ku tuureen dhinaca iyo israa'il
dalalka faransiiska jarmalka britain iyo weliba ururka midooda yurub ayaa sheegay inay si xooggan u danaynayaan dhaqdhaqaaqyada soo cusboonaaday ee bacriminta uraniumka ee dalka iiraan taasoo ay ku tilmaameen karaar amaba tallaabo laga shalleeyo in iiraan lala socon waayo ballanqaadyadii ay ku samaysay heshiislii lala gaadhay sanadkii laba kun iyo shan iyo toban kaasoo ku saabsanaa hubka nukliyeerka ee waddankaasi warmurtiyeed ay si wada jira u soo saareen isniintii shalay ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ay ku booriyeen iiraan inay dib uga noqoto dhammaan tallaabooyinka ay qaaday ee ka dhankaa qorshihii la wada gaadhay ee lagu xakameynayey kaasoo xadidaya dhaqdhaqaaqyada iiraan iyada oo ku bedelanaysa in laga dabciyo cunuqabataynta iiraan ayaa hanaankeeda bacriminta dib u bilowday islamarkaana ka bilowday xarunteeda ay halkaasi hawsha ku wado iyadoo taasina ay ka saarayso hanaankii weliba heerkii amaba ay ka sarrayso hanaankii heerkii lala ogolaa iyadoo sidoo kalena shaacisay inay sii horumarinayso hanaan kale oo kan ka sarreeya
door wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasiad ka dhegeysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno dhallinyaro ku dhaqan xaafadda kartoon ee magaalada jabuuti caasimada waddankaasi jabuuti ayaa bilaabay holooyska waxu qabsaa oo ay ku caawinayaan dadka deegaanka wariyaha v o a ee jabuuti sagaal siciid faarax ayaa arrimahan ka wareysatay cabdirasaaq cismaan buux oo ka mid ah dhallinyarada howlaha mutadawacnimada ee ka fulinaya xaafadda kartoon ee jabuuti
wallaahi waxaan qabanno waxyaalo badanaan qabanaa ayaa ka jirta maxaa toola caafadda dhexdeeda waxaa ka mid ah waxaan qabanay muddo lix bilood oo dhammaan ka shaqaynaynay markaasi wacyigelin baa waxaynaynay dhinaca nadaafadda waxaan kaloo qabanaynay dhinaca waxaan ka wacyigelinaynay allahuma astacaan biyaha wasakha sidii dee looga macaamuli lahaa waxaayoo dhan marka haa bakteriga marka waxay adu in muddo lix bilooda naga qaadatay markaasi saddex qaybood baan kala saarnay muddada ugu horreysay waxaan waxaynaynay cafadan qaraacaynay su-aalaha baan weydiinayna ku saabsan su-aalaha inaga jawaabaan iyaan ka wacyigelinaynay mar labaad baa jirto aan waxaynay wacyigelin taama aan dadka iskugu yeernay meesha lairahdo cdc ama central communitaire waxaan ka wacyigelinay maxaa heetolesi guud ahaana wixii aan hore ugu soo wacyigelinay ta saddexaad waxay ahayd waxaan sidaynay allahuma istacaam sawiraan caddaynaysa wacyigelinta waxay maxay tol ku saabsanayd dadka maxay wax iibiya iminka kaba suuqade ama qaxileyda ama baageeliyada sababtoo ah iyaday maxay tole bulshadu isku soo ururayaan marka bulshadaayo si dhib yar maxay tole xanuunkaa kaaga qaadi karaysa bakteriga sawiraanta yaan tusayno aad awsinayno ka lahaynde maxay tole si yaroo dhib yar imika daqsi adigu aan ku fadhiistay meesha maxay tole cuntada ka cunaysid yaa si yaroo dhib yar u qaadi karaya qofku markaasi waa inaad la tacaamushid maxay tole dhinaca nadaafadda nadaafaduna inay shay qaaliya tahay qof kastaba uu garansan yahay laakiin waxaa taalla maxay tole dhayarsiga marka dhayarsigaasi inaan la dagaalano adugu walahi dadku in soo dhaweysa iska wada fiicnaayeen waan de waan ugu joognaa maxay tole mar kasta inaan ku celino ilan waa dadka caafadeedii maxay tole dhalinyarta caafadaan nahay inaan dhiirigelina de waa shay maxay tole waajiba
kartoon imsaatiin dhalinyaro oo ka shaqaysa bishaas waxaan nahay lama sagaal baan nahay qof oo dee kartoon ku baahsan sagaalka qof yaa tuba way garanayaan maxaa tole wala shaqeeyaan dee hayda bishacasoo markaste maxaa tole adeeg hadday noqoto dhinaca maxaa tole caafimaadka dhinaca hadday noqoto gargaar degdega dhinaca hadday noqoto maca haddii uu qalagubtaan maxaa tole intaa balombiyaga la sugi lahaaba adiga caafadda maxaa tole ku dhow ama dee qofka hadduu dhaco aad u gargaaraysaa marka adu waxyaalo badan way qabataa laakiin aniguna de insha alla waa ku tala jirnaa caafadda maxaa tole aan si si baaxad weyn maxaa tole dhalinyarta aan u gaadhsiino aan ka oranana kasoo qayb gala ilan kelmadda la yirahdo volunteeria ama maxaa tole waa kelmad aad maxaa tole u qaalisan waa waa waxa weji waa waxa quraatay waxa quraatay ay ku meel gaadheen waddanada horumaray waxaan joogayay meel iskool layidhaahdo maxaa tole notre dame de bilcaws markaasi iskoolka waxaa jira dhalinyar maxaa tole iska tabaalaysan waxaa u yimaada cadaan baa u yimaada oo maxay tole waktiga uga siiya oo maxay tole caawiya maxaa u dhiga ha markaasi maxaa diidaya anigii maxay tole walaalahooga ama maxay tole isku dee wadan a markaa wadanimadii hakii martay saaba igu mari dhalisay inaan ka qayb galo marka lama sanad waan joogaa waa kaa dee anagoo welimana dee ku shaqeyn adeega maxaa tole aqaarta bisha cas aan u shaqeyno si dee maxaa tole volunteeriaya ama maxaa tole aan wax ka sugeyn markaasi waxaa kaloo qabanaa oo jirta first aidka maxaa tole dad mas-uulo waxaana siiyey maxaa tole aad u competonya waxaan doonaynaa insha allah aan ku tala jirnaa aan sidaasiyaasha aan siiba dhalinyarta aan qaybqayb aan iskugu yeerno maxaa tole oon ka wacyigelino maxaa tole ama sidii loola ha la baro first aidka oo maxaa tole ha gargaar degdega maxaa tole aan de dadkuna u garan lahaayeen sababtoo ah anigayba laga bilaabo faamigayga dhexdeeda ayaan ka bilaaba kolkol waxaas ka jirta marmar maxaa tole ama qofkii cuntada ku joogsado markaasi waa inaa si maxaa tole deg deg oo ah habboon ama kaarteyga dhexdeeda hadduu maxaa tole qof mooto wata uu halis galo halistaa de waa ina adigu qofka u dhow inuu ka jawaaba arrintaa weji inaa laga helaa caafaddii ina qof laga helaa waa laga sii ballaariyaaba qof caafadiiba caafadiiba dhexdeedaba waa inu qof laga helaa qoyskii dhexdeedaba waa ina qof laga helaa garanaya maxaa tole babaha sida maxaa tole la tacaamula tusaalahaan hadda in badan waxaa dhacda cuntadoo kale qof mar isagoo cunto cunaya see loo caawin karayaa haddaad dhegeystayaasha la wadaagto qof markii cuntada ku saxdo kale cuntada marka ku saxdo waxaa layirahdaa waxaa layirahdaa waxaa layirahdaa tufmo baa jira markaasi ha halkaasiibuu u joogsadaa maxaa tole halkaa cunaha markaasi sida dee dadku wa garanayaan hooyooyinka dhabarkaa la tumaa mala socotaa dee taasi waa waa la tumaa waa run laakiin waxaa loo dhexaysiiyaa labada dhabar inta udhexaysa qofko aad foorinaysid maxaa tole garkiisana sare u qaadaysid yaa saa looga tumaa lamaa saddex jeer
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq cismaan buux oo ka mid ah dhalinyaro si mutadawacnimo howlaha uga waday xaafadda kalsoon ee dalka jabuuti wuxuu u warramay wariyaha v o a sagaal siciid faarax aye sharwac jamaalow markana dhinacii kaalmaha heesa ayaynu jalleci doonnaa islamarkaana waxaynu ku wada nasan doonnaa codadka aamina afrika iyo weliba cawaale aadan
axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa war maqa waafaysan maayo
Ohoho.
wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa war maqa waafaysan maayo
hiddaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo hidiyo waddankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo ciddaha dhaqankeenna waala anigu weydayni maayo ciddiyo waddankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wandaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo
caanaha ruuxa wadaynay wabayda u laaqi maayo anoo wadi karo sabtiisa dhammaanu walwaali maayo wanaaganigo karaya waxyaalahu quudhi maayo caanaha ruuxa wadaynay wabayda u laaqi maayo anaa wadi karo sabtiisa xumaanu walwaali maayo wanaaganigo karaya waxyaalahu quudhi maayo
haddaan wacaney haddaan wacanay yeshiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan iswaaye alow alow aynaan iswaaye allow aynaan iswaaye
kalsoonidu waa muhiime sidaan adigu wakiishay uwayne gurigalkeenna uwayne gurigalkeenna allow aynaan iswaaye waay
haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay yeshiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan iswaaye alow alow aynaan iswaaye allow aynaan iswaaye
kalsoonidu waa muhiime sidaan adigu wakiishay uwayne gurigalkeenna uwayne gurigalkeenna allow aynaan iswaaye waay
haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay yeshiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan iswaaye alow alow aynaan iswaaye allow aynaan iswaaye
kalsoonidu waa muhiime sidaan adigu wakiishay uwayne gurigalkeenna uwayne gurigalkeenna allow aynaan iswaaye waay
allow aynaan iswaaye
waay
allow aynaan iswaaye allow aynaan iswaayeen waa dhegaystayaal codadka fanaaniinta min afriki weliba cawaale aadan haddaynu intaasi kaga soo gudubno weli waxaad nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka soo gaadhaysa stuudiyaha v o a washington haatanna laascanood dhallinyaro dalka suudaana ka soo bartay culumta la xidhiidha tamarta ayaa gobolka sool ka hirgeliyey ee korontada laga dhaliya qoraxda ee loo yaqaano soolarka haddaba dhallinyaradaasi sida ay hannaankaasi u hirgeliyeen ayaa warbixin ku saabsan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray waryahayaga cabdikariin olol magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa dib ugu soo noqonaya dhallinyarada iyagoo soo dhammeeyey jaamacadaha gaar ahaan dhallinyarada ka soo baxday waddanka suudaan jaamacadaha ku yaala ah kuwaasoo soo bartay soolarka cadceedda laga dhaliyo iyo qaybaheeda kala duwan ayaan ka waraysanay cabdirasaaq axmed jaamac oo ka mid a dhallinyarada iyagu soo bartay faa'iidada soolarku leeyahay cadceedda ay dadku ay ka faa'iidaysan lahaayeen waxaan soo bartay oo aqoontaydu ay ahayd qaybta korontada gaar ahaan soolarka ama waxa cadceedda loo yaqaano markii aan waddanka ku soo laabanay waxaan aragnay inay jirto baahi weyn oo ay dadku u qabaan korontada bacdaama ay dadku koronto baahi u qabaan si koronto loo dhaliyo waxaan isnii motoorada iyo sistemadii hore la mari jiray waxay in ku qaadanaysaa waqti fara badan faa'iido fara badan oo ay soo kordhinaysaana ma jirta laakiin waxaanu xoogga saarnay dhinaca cadceedda ee qofka soomaaliga marka cadceed ay maskaxdiisa kusoo dhacdo markiiba waxaa maskaxdiisa kusoo dhacaya in soolarku uusan lahayn awood badan ama soolarku uu wax yar qabanayo oo qofku wuxuu ku weydiinayaa mobile ma ii charge garayn karaa marka qofka soomaaliga waxaa looga baahan yahay cadceedda ama soolarku wuxuu la awood yahay oo la mid yahay ama ka badan yahay oo weliba ka fiican yahay matoor kasta oo adduunka ka jira bal dadkaadoo u sharaxaya faa'iidada soolarku iska leeyahay iyo siyaabaha looga faa'iidaysan karo iyo waxaa idinku khasbay inaad guud ahaan gobolka sool dadka ku dhiirigelisaan inay isticmaalaan maxay tahay koowaad ee ah faa'iidada soolarka soolarku waxaan isdul taagayaa ilaa toddoba qodob uu faa'iido u leeyahay ta koowaad waa tamar soo cusboonaata tamaradahu waxay u qaybsamaan labo tamar waa la isticmaala oo way baaba'daa sida qofku intuu geed soo gooyo oo xaabo u isticmaalo soo noqon mayso laakiin soolarku taa wuu ka duwan yahay waxaa layahay renewal energy baa layihahdaa soos wuu soo maalin kasta oo qorax soo baxdo waa tamar cusub faa'iidada labaad ee soolarku uu leeyahay bulsho weynta waxaa ka mid ah reduce electric bills qofka lacagtii uu ku bixinaya koronto oo kaga baxaysay buu yareeyaa faa'iidada saddexaad wax weeye oo ugu sii muhiimsan waa multiuser application waa wax wax badan loo adeegsan karo waxaa loo adeegsan karaa heat inuu wax kuu kululeeyo waxaa loo adeegsan karaa biyaha inuu biyaha kuu soo saaro oo ceelasha iyo riigaga iyo shaarwallada iyo noocyadaasoo dhan waa loo adeegsan karaa dadku waxay isticmaali jireen matooro shidaal badan kaga baxo tuulooyinka meelo badan baan ka fulinay ceelal fara badan baan soo la saarnay haddaan tusaale kusoo qaato samakaab tuula samakaab waan saarnay waxaan kaloo saarnay awrboogays waxaan kaloo saarnay saax dheer labayo tobanka maalintii qoraxaas joogto oo dhan soolarkaasi waa iska sirstaanaanaya magaaladiibuu taangiga u buuxinaya taangiga xooluhu buuxinaya waxyaabaha idinku khasbay inaad gobolka sool oo kale ka hirgelisaan dadku ay ka faa'iidaystaan cadceedda oo aad qaybo kala duwan aad u rakibtaan soolarka oo dadku ay helaan mid waata koowaad horta dee baahida jirta awgeed baa annagu waxaan u hirgelinay dadkii way u baahan yihiin wixii midna waata labaad wax weeye dee waxaan aqoon baan u leenahay waanu arkaynaa kale waxaa weeye ishaa dayacmasa ee tamarta ah ee subax walba intay soo baxda dhacayso ee aan laga faa'iidaysan innagu waxaa nahay wadamada ugu qoraxda badan waddankeena soomaaliya iyo suudaan iyo liibiya jiidaasi sagaal saac bay qorax kaamil ahayd miyiga ay xoolo dhaqatadu ay isticmaalaan oo ay ku xidhaan xerada geela ama tii aan arigu ugu xaraysnaa waa miyi meel magaalo ama joogo soolar buu haystaa xagga xiriirkii waxbay ka taraysaa xagga qarashaadkii lacagihii loo diraya waxbay ka taraysaa xagga isaga la tus inuu xoolihiisa la joogana waxbay ka taraysaa mobilka inuu jaajgaraysta wuxuu u aadi jiray meel shan saac jirta oo magaalada ah laakiin hadda ma aado mobilkiisuu jaajgaraysanayaa habeenkiina wuu ibsanayaa toosharkii soolarka xoolihii buu ku doonayaa micnaha waa adeegii sidii magaalada aan dab uga baahnayn baa dadkaasina ay dab ugu baahan yihiin marka halkaasaan gaarnay sidoo kale xagga nabadda oo kale dee securitkiga waa la security lightku nabadda wax weyn buu ka qaataa tusaalahaan laascaanood aan tusaale kusoo qaato iyo magaalooyinka waaweyn oo waddankeena oo dhan waxaa laga hirgeliyey street lightkan muhiimadda ugu weyn ee street lightka laga leeyahay waa securityga in kor loo qaado meeshu markay if leedahay bir kasta oo solar oo meel ka taagan waa askari meel taagan dadku waxay ka cawdaan oo si weyn uga hadlaan waxa weeye sida loo yareyn lahaa isticmaalka korontada oo dad far badan oo magaalooyinka degani ay isticmaalaan ka awood u heli karaynin qofku qalabku iibsanaya korontada markuu rabo inuu yareeyo korontada uu isticmaalayo qalabka aad iibsanaysaa waa inaad aqoon u leedahay adoo ka eegaya laba shay efficiencyga waxaan kartida uu leeyahay iyo waadkiisa taasna waa qodob idina saamaynta leh oo qofku markuu gadanayo qalabka waanu iska eega horta howmany waad waadkan horta intee buu leeyahay qalabkani ma boqolba ma kunba sidoo kale cabdishakuur axmed maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada barnaamijkan in lagu dhiirigelinaya bulshada magaalada laascaanood si ay u isticmaali lahaayeen soolarka cadceedda waxauu cabdishakuur ii sheegay in gobolka sool deegaanadiisa kala duwan ay ka hirgeliyaan si ay dadku uga faa'iidaysan lahaayeen dadka waxaanu u wacyigelinaa soolarku sidiisaba dhowr siyood wey waxna waa jaajin waxna waa laytin waxna waa meel looga baahan yahay dab fara badan oo intaa ka badan jaajinku waa waxyaalo qofka baahidiisa ah inuu mooblada uun ku dabaysto badanaa waxay u badan tahay meelaha tuulooyinka iyo baadiyaha fogfog iyo ka fog magaalooyinka waxyaalaan laytinkaana waa qofku wuxuu baahidiisa habeenkii leen ahaan u shidan lahaa kasaddexaadna waa wixii dab intaa ka badanee guriga oo kale masaajid oo kale xarun caafimaad oo kale saddexdaba waanu samaynaa dadkana waanu ku dhiirigelinaa inay isticmaalaan soolarka si loo yareeyo dikhawga hawada cimiladan kululaanse ee global warmingka cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay cabdikariin olol haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo hayaa jamaal axmed cismaan
aad baad mahadsan tahay sharwac kulan wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara xulka dalka ingiriiska iyo nadiga kubadda cagta ee manchester city rahiim sterlin ayaa guud ahaan baan ka mid noqon doonin ciyaaraha dhowaantan xulka dalka ingiriiska ay ciyaari doonaan kadib markii tababara suudgeed uu ka tegay ciyaaryahan rahim sterlin arrintaasina waxay ka dambeysay kadib markii ciyaartii dhowaantan dhex martay nadiyada liverpool iyo manchester city oo nadiga liverpool ay guul muhiima ka gaartay city isku dhacyo dhex maray rahim sterlin iyo joe gomes waxaana markaa kadib uu tababaraha kooxda kubadda cagta xulka dalka ingiriiska garet suudged uu ka tegay ciyaaryahan rahim sterlin qaabka uu ula dhaqmay ciyaartooygaasi darteed hase yeeshee arrintani ayaa ciyaaryahanada qaar waxay ku tilmaameen inay ahayd mid aan wanaagsanayn oo tababaraha xulka dalka ingiriisku uu ka badbadiyey go'aankaasi uu gaaray dhinaca iyo horyaalka dalkaasi talyaanigana ciyaaryahanka christian ronaldo oo nadiga yuventus weerarka uga ciyaara ayaa dhowaantan ka carooday beddel lagu sameeyey kulan dhex maray naadiyada ac milan iyo yuventus oo naadiga ac milan guuldar gooli waxba kala kulantay naadiga yuventus yuventusna sii wadatay kulmadeedii isdaba jooga ayaan marnaba guuldaro la kulmin daqiiqadii shan iyo kontonaad ayaa tababare sari waxa uu soo saaray ciyaaryahan ronaldo oo uu ku beddelay ciyaaryahan paolo dibala oo markii dambena goolka keliya ee naadiga yuventus ay ku badisay uu ciyaaryahankaasi reer argentiin uu u dhaliyey ronaldo ayaa guud ahaanba ka tegay inta ay ciyaarta socotay garoonka taasoo aanan ahayn mid wanaagsan waxaana antonio casano oo hore ugu soo ciyaaray kooxo dhowr oo dalka talyaaniga ka tirsan iyo xulka dalka talyaaniguba uu sheegay in arrintani ay dhibaato ku keeni karayso ciyaaryahan cristian ronaldo laf ahaantiisa suuragalna ay tahay in la ganaaxo maadaama sida qaar ka tirsan ciyaartooyda ay tahay in ay maraan tijaabo dhinaca daroogada ah marka ciyaarta ay dhammaato balse ronaldo uu garoonka isaga tegay guud ahaanba laakiin waxaa jirta in qaar ka mida warbaahinta dalka ingiriis dalka talyaaniga aan iraahday ay qorayaan in christian ronaldo aan lagu ganaaxi doonin kadib markii uu isaga dhaqaaqay kulankaasi intii uu socday oonu dhammaanin sidaa daraaddeedna ay suuragal tahay in uu sii wato xilli ciyaareedkan iyo kan soo socodba isii joogitaankiisa iyo u ciyaaristiisa kooxda kubadda cagta ee nadiga yuventus maalinta barita waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan isreebka koobka qaramada qaaradda afrika oo sannadka lagu qaban doono waddanka cameroon gruubka e naadiga namibiya ayaa la ciyaari doona xulka waddanka jaad gruubka b malawi iyo south sudan ayaa ballansan isla gruubkaasi burkina faso ayaa martigelin doonta xulka dalka uganda gruubka c sudan ayaa la ciyaari doonta xulka jasiiradda southtom iyo prince halka angola iyo gambiana ay wada dhiri doonaan central african republic ayaa la ciyaari doonta gruubka e xulka waddanka burundi cameroon oo koobkan martigelinaysa ayaa gruubka f waxay la ciyaari doonta gruubka naadigaasi gilbert halka geni bisaw iyo swatini ay wada ballansan yihiin oo ay wada ciyaari doonaan congo waxay marti u noqon doontaa xulka dalka senegal gruubka el nigeria iyo benin ayaa ballansan sirleon iyo lesotho ayaa sidoo kale gruubkaasi wada ciyaari doona waxyaabaha kusoo korra natiijooyinkaasi dhegaystayaal waa idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha alkaas hayno joogto
hagaag dhegaystayaal jamaal axmed cismaan aad iyo aad buu mahadsan yahay oo xubintii ciyaaraha inala socodsiinaya gebagabada idaacadda duhurnimo ayaynu ku sii dhownahay markaana aynu dib jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdalla yuusuf hanuuniye
naftiyaad cajabiisa oo xasuuma tahayo kululayi caleema kululayi caleema naftiyaad cajabiisa oo xasuuma tahayo kululayi caleema kululayi caleema isha walibauga ayo xashaqaagi igu sii cuslaada igu sii cuslaada isha walibauga ayo xashaqaagi igu sii cuslaada igu sii cuslaada waa cadow jacaylku weeye ruuxaad calamataada weeye noqo midan ku cirbaxo waa cadow jacaylku cudur weeye ruuxaad almataada weeye noqomidan kubaday
cabdalla yuusuf hanuuniye heestaasi gabagabo waxay u ahayd idaacaddeenii duurnima barnaamijka dhallinyarada maanta shiruuc iyo anigoo jamaal axmed cusmaan ayadana socodsiinayay dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
sidaan ku carmadayba indiga ugu weynto kaamana caloogo kaamana caloogo sidaan ku carmadayba Ma furo codkayga uma furo codkayga adna xubashadayday